Magaalada Berbera ee xarunta gobolka saaxil ayaa lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayo mashruuca sugidda cuntada. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday wasaaradaha deegaanka iyo isbedelka cimilada, beeraha, agaasimayaal iyo mas'uuliyiin kale. Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha maamulka Somalilan, Injineer Cabdirasaaq Axmed Gaas ayaa ka warbixiyay muhiimada iyo ujeedka loo qabtay shirkani.
waxaan taaban doonaa waxyaabihii nooga soo baxay shirkeenan saddexda wasaaradoodba waan isku dari doonaa marka dhinaca wasaaradda horumarinta beeraha waxaa ka mid a waxyaabaha ay tidhaahdeen mudnaanta ha la siiyo midhaha in xoogga saarayno beerashadooda hababka ugu fiican ee wax loo beeran karo iyo isticmaalka tiknolojiyadda marka waxaa tidhaahdeen dee kuwa mudnaanta ha la siiyo mashruuca dhinaca wasaaradda xoolaha waa xoojinta soo saarka cawska xoolaha iyo soo saarka hilibka iyo wax soo saarka caanaha iyo daweynta iyo tallaalka xoolaha dhinaca wasaaradda xoolahana sidaasaad ayaad ku taliseen iyo sayladda ha exactly marketingka way dhinaca deegaankana waxaad tidhaahdeen samaynta guddida ilaalinta deegaanka ciribtirka ciribtirka dhirta deegaanka sida xun ugu soo faafaysa ee garamwaa uu ka mid yahay iyo kuwa kale la midka ah ha biiqabatinka iyo la qabsigaba dee isbedelka cimilada marka kuwaas waxa weeyaan waxyaabaha tidhahdeen priority-ga hala siiyo runtii waxaan rajayneynaa inay maaragtay aynu awood badan saarno in pointskaasi aynu awoodda saarno ta labaadna aynu maaragtay shirarka noocan oo kale ahina dee shirar soo noqnoqdo oo khibraddii laysku weydaarsado oo isku soo dhaweynaya wasaaradaha laftoodii saddexdii wasaaradood laftoodii iyo dee khubradan kale ay nala joogto cabdi ismaaciil iyo shabiya ka mid yihiine iyaguna inagu kordhinaya khibradda runtii sidaa daraaddeed shirka shirkan xiga wasaaradda horumarinta beeraha ballan qaadaysa annaga arrangementka soo samaynayna horta midhkaa horta xisaabta ku darsada insha allah billahi kariim oo idinkunala socodsiin doona dee halkii ay marayaan hawlihii mashruucu laakiin de mashruucan oo keliya ta maaha ee mashaariic fara badan oo kaleoo ka socda de waa in aynu iska kaashanaa saddexdii wasaaradoodba iskaashadaan oy kor u qaadaan maaragtay wacyigoogii iyo de wax isku xidhan marka sidii adaadka uga sheekaysay saddexdii wasaaradood waa wax isku xidhan oo isku baahan marka mar walba inaynu xoojinno xidhiidhkaasina waa mid loo baahan yahay annaguna aan ballan qaadayna insha allah bidna kariim shirkaan oo socday muddo afar maalmood ah ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa horumarinta iyo wax soo saarka beeraha si loo helo isku filnaansho dhinaca cuntada ah